Dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa oo kaashanaysa qaar ka mid a bulshada degmooyinka Somalilan ayaa olole nadaafadeed ka fulisay xabaalaha baqiic. Ololaha ayaa loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicda iyo nadaafadda xabaalaha baqiic. Qaar ka mid a guddoomiyaasha degmooyinka maamulka Somalilan ayaa ka warramaya ujeedka ololahan.
yaalaa caado noo ah inaanu olole nadaafadeed qaadno Een, intii golahan joogayba dowladda hoose caado u noqotay in khamiista bil u dambeysa shaqo weyn magaalada laga qabto degmooyinkeeda kala duwan iyo meelaheeda kala duwan ee qashinka een, iyo nadaafad xumada iyo bilicdaba la hagaajiyo alxamdulilah maanta waxaan ku sugannahay xawaalaha baqiic een, degmada koodbuur degmada juun iyo degmada axmed macali haaruun saddexdaa degmo ayaa ku qoran Een, waxaanu is- salaadii hore een, usoo kici timnay inaan wixii nadaafada iyo bilicaba ka hagaajino xabaalaha alxamdulilah shaqadu si fiican bay nagu socotaa Een, si fiicanna waan u shaqaynaynaa qashin badan oo saddex gaariya baanu ka ururinay Een, welina way socotaayo noomay dhammaanin Een, shaqaalaha dhammaan iyo guddoomiyaasha kale ee aan wada shaqaynaynaba waan u mahad celinayaa maadaama xabaalaha baqiic ay badidooda ku yaalaan degmada koodbuur shaqadaa weynayna la qabteen waan u mahad celinayaa Een, sidoo kale fariin baan halkan ka diri lahaa dadweynaha xabaalaha imanaya ee ee aasaska een, iyo dee xabaalaha ka qodaya qashin bay kaga tagaan qashinkaasi wuu filiqsan yahay afarta jihaba wuu kala kacay waxaan usoo jeedin lahaa dadweynaha in ay qashinka ururiyaan waajib baa ka saaran iyaga Een, qof kastoo islaama waajib baa ka saaran qof kastoo eheladiisa lagu aasay waajib baa ka saaran marka waxaan usoo jeedin lahaa in nadaafadda iyo fayadhowrka aynu ilaalino dumarka la socdaa xabaalaha dumar baa soo raaca ama rag badanba way soo raacaan muhiimaddu waxa weye qashinka maalinta xabaasha ciddaa la aasay qashinkii ka yimaada isla goobta markaaba waa ina laga qaadaa oo weelkan uskagaa ee lasii qaadayo lasii raaciyaa Ee, waa muhiim ta kale qodobka kale oo walaalka ka hadlay waxa weeyaan iyaduna biyaha u istaagaya biyaha u istaagaya sidaa uu sheegayo waa in biyihii la- la ilaaliya maadaama qofkani xaq inagu leeyahay Een, hooyigiisii aakhirana maanta kaa u yahay abadiga dee inuu ka dumo waa inagu ceeb Dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa iyo qaar ka mid a bulshada degmooyinka ayaa wado dadaallo lagu horumarinayo nadaafadda iyo bilic soo celinta caasimadda Hargeysa.